bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axadda taariikhdu ay ku astaysan tahay afar iyo tobanka bisha februari sannadda labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya deegaanka buurweyn oo u dhexeeya degmada jalalaqsi iyo buula buurte ee ka tirsan gobolka hiiraan ayaa waxa ay wararku tilmaamayaan in halka ay isaga soo baxeen ciidamadii dowladda federaalk soomaaliya oo muddooyinkii lasoo dhaafay halkaasi ku sugnaa kadib markii laba maalin ka hor halka ay kala wareegeen dhaqdhaqaaqa ururka al-shabaab taliska ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ee gobolka hiiraan ayaa tilmaamay in halkaasi maalin ka hor uu ka dhacay dagaal u dhexeeya shabaab iyo sidoo kale ciidamada dowladda soomaaliya waxaana sida u xaqiijiyay ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya halka uu tilmaamay tiro ka tirsan maleeshiyaadkii al-shabaabna in dhaawacyo lagu gaarsiiyey kabixitaanka ciidamada dowladda ayuu ku sheegay inay tahay tactical military sida hadalka u dhigay waxa uuna tilmaamay in dhowaan halkaasi mar kale ay dib ugu laaban doonaan wararka qaar ayaa tilmaamaya in kadib markii halkaasi ay isaga soo baxeen ciidamada dowladda iyo kuwa midowda afrika ee amisom ay durbagoobtaasi la wareegeen dhaqdhaqaaqa ururka al-shabaab oo dadka deegaanka ugu digay in ay wax wada shaqayna dhex marto ciidamada dowladda ee halkaasi la wareegay iyo sidoo kale haddii mar kale ay dib ugu soo laabtaan halkaasi inay la yeeshaan wada shaqayn dadka ku dhaqan deegaanka burweyn ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen isbedbedelka gacan ku-haynta deegaankaasi oo ay tilmaameen in dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmi karaan haddii ay sidaasi kusii socoto ayagoo sheegaya in haddii ciidamada dowladda maalmo ay haystaan ay ka baxaan oo ay dib usoo galaan ami waa kuwa shabaab ay dhici karto in mar kale magaaladaasi lagu dagaalamo taasoo aan dan u ahayn sida odayaasha dhaqanka ee ku sugan deegaankaasi ay u sheegeen warbaahinta dadka deegaankaasi dhinaca kalena wararka laga helaya qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay tilmaamayaan in dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka soconayaan gudaha gobolka kuwaasoo ujeedkiisa u yahay sidii ciidamada dowladda iyo kuwa midowda afrika ee amisom gacanta ay ugu dhigi lahaayeen goobo horle oo ka tirsan gobolkaasi oo haatan ay ku xoogan yihiin dhaqdhaqaaqa ururka al-shabaab wararka laga helaya deegaanka deegaano hoostaga degmada walaweyn ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay tilmaamayaan in ciidamada muddooyinkii lasoo dhaafay ay wadeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhan ah gacan ku-haysta xarakada al-shabaab qayba ka mida gobolka shabeellaha hoose waxayna tilmaameen saraakiil u hadashay ciidamadaasi in maalmaha soo aadana howlgallo laga samay doono qaybo ka mid ah deegaanada gobolkaasi waxauna sidoo kale hadalkani imaanaya xilli dhowaan maamulka gobolka waa maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay ku dhawaaqeen inay bilaabi doonaan howlgallo ka dhan ah dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee gacanta ku haya deegaanadaasi waxaa markii ugu horreysay gegada diyuuradaha ee magaalada muqdisho soo caga dhigatay diyaaradda shirkadda turkish airways oo hore u sheegtay ama ay sheegayeen warar soo baxaya in gebi ahaanba ay joojisay duulimaadyadii gudaha dalka soomaaliya ayadoona maanta gegada diyuuradaha ee aadan cabdulle international airport ee magaalada muqdisho ay soo cagadhigatay shirkadda turkish airways taasoo la hadalhayay in mar dambe aysan dib ugu soo safri doonin gudaha dalka soomaaliya shirkadda ayaa wararkii ee soo baxayay muddooyinkii daba beenisay ayadoo maanta dib duulimaadyadeedii ugu bilowday muqdisho waxaana sidoo kale duulimaadyadan ay imaanayaan toddobaad ka hor markii diyaaradda shirkadda daalo ireland lagu qarxiyey hawada sare xilli rakaabka ay sideyna ay lahayd diyaaradda turkish oo ka cudur daaratay soo gaaristaankeeda garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho taasoo fadhi ka dhigatay magaalada jabuuti ee xarunta dalkaasi jabuuti halkaasoo lagu waday in rakaabkii muqdisho ay ka sii qaado ama diyaaradda daalo ay kaga wareejiso garoonkaasi dibna ay usii qaado balse mas-uuliyiinta shirkadda ayaa lagu wadaa saacadaha soo aadan inay ka hadlaan arrinta ku aadan duulimaadyadoodii muqdisho oo dib u bilowday inkastoo weli wax war aanu ka soo bixin shirkadda diyaaradda turkish airline halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo u warramayay wargeys ka soo baxa gudaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari oo lagu magacaabo kah bari ayaa waxa uu sheegay in puntland ay qaadan doonto saddex go-aan midkood oo uu ku tilmaamay in ay isugu yimaan doonaan kulan lana gudboon in ay saddexdaasi midkood ku toosaan dadka ku dhaqan deegaanada puntland midda koowaad ayuu ku sheegay cabdiweli maxamed cali gaas in ay go-aankaasi uu noqonayo mid ay soomaaliya inteeda kale kaga go-ayaan mid la mid a sida somalilan midka labaad ayuu ku sheegay cabdiweli maxamed cali gaas waraysigiisa in ay gebi ahaanba qaadacaan go-aankii madasha qaran ee ka soo baxay magaalada muqdisho kaasoo lagu go-aaminaya nooca doorasho ee dalka ka dhexayso sanadka laba kun lix iyo toban ee in ay ogolaadaan waxyaabihii ka soo baxay kulankaasi saddexdaas qodob midkood ayuu sheegay dadka puntland inay go'aansan doonaan ama uu kula taliyay inay go'aansadaan waxa uuna waraysiga sidoo kale ku sheegay cabdiweli maxamed cali gaas in ujeeddada aynu ahayn in waxa aad rabto aad ku qanacdo keliya balse ay tahay inaad u danayso bulshada soomaaliyeed sida hadalka uu dhigay cabdiweli maxamed cali gaas ayaa dhinaca kale waxa uu tilmaamay in beesha caalamka ay ka meermeerayso in dhexdhexaad ay ka noqoto siyaasadda soomaaliya haatanna waxa uu tilmaamay inay la duuban tahay ama ay la jirto dowladda federaalka soomaaliya madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas ayaa qayb ka ahaa ka qaybgalayaashii madasha qaran ee muddooyinkii dambe ka socotay gudaha dalka soomaaliya taasoo marba magaalo la isugu geynayay madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya ugu dambayna natiijadii ka soo baxday kulamadaasi ayuu gebi ahaanba sheegay inayna puntland ku qanacsaneen asigoo tilmaamay in gebi ahaanba waxyaabihii madasha qaran ka soo baxay ay qaadaceen dadka puntland ayaa qaarkood ku qaba ama ku aragti ah madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas halka xildhibaanada baarlamaanka federaalka maamulkaasi u matalaya ay ku qanacsan yihiin arrinta four pointy five-ka ee ay kaga sii mid noqon karaan baarlamaanka dambe ee bedelaya baarlamaanka haatan jira deegaanada puntland ayaa si aadla looga soo horjeestay arrintii madasha qaran ee soomaaliya inkastoo aan la ogeyn ujeeddada iyo xaalka dhabta wuxuu noqon doono waxaana dhowaan sidoo kale burburay shir u soconayay beesha caalamka iyo madaxda puntland kaasoo is-afwaamwaag ku soo idaaday kadib markii magaalada garowe ay ku tageen safar wafdi uu hogaaminayo ergeyga gaarka ee u qaabilsan qaramada midoobey arrimaha soomaaliya dhinaca kale wafdi uu hogaaminaya majel ketin oo ah ergeyga gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyadoo halkaasi si diiran loogu soo dhoweeyey wafdiga waxaa garoonka diyaaradaha magaalada kusoo dhoweeyey mas-uuliyiin ka mid ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya asigoo kulamo gaargaara la qaatay madaxda maamulkaasi iyo bulshada qaybaheeda kale waxaana arrimihii ugu weynaa ay ka wada hadleen ay tahay xoojinta wixii ka soo baxay madasha qaran ee magaalada muqdisho lagu soo idleeyey iyo sidoo kale u adeegista danaha dadka ku dhaqan deegaanada maamulka koonfur galbeed uu ka arrimiyo ergeyga ayaa sidoo kale kulamo la qaatay waxgaradka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gudaha baay bokool iyo shabeellaha hoose ee ku sugan magaalada baydhabo kuwaas uu kala hadlayay arrinta ku aadan sidii loo sii wadi lahaa wada shaqaynta maamulka kala dhexaysa waxgaradka iyo sidii bulshada soomaaliyeed dib u heshiisiin loo dhexdhigi lahaa bulshada ka soo jeeda gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay si aada kaga soo horjeesteen arrinta hay-adda w f b oo ay ku sheegeen inay cuuryaaminayso wax soo saarka dalka soomaaliya waxayna beeralayda ku dhaqan gobolka shabeellaha dhexe qayladhaantooda u gudbiyeen maamulka gobolkaasi iyo dowladda federaalk soomaaliya oo ay ugu baaqeen in si deg dega wax looga qabto arrinta ay inta badani ku kacda hay-addaasi oo mararka ay usoo go-ayaan dalagyada beeraha keenta gudaha dalka soomaaliya raashiin mucaawino ah waxaana qaar ka mid a waxgaradka kasoo jeeda gobolkaasi gaar ahaan dhinaca beeralayda ay tilmaameen in gebi ahaanba ay jeclaa lahaayeen in wax gargaara aan la soo gaarsiinin taa beddelkeedana ay ka doorbideen inay beerahooda tabcadaan waxaana sidaasi warbaahinta u sheegay odayaal iyo beeralay maanta isugu yimid qaybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada jowhar kulankan ayaa waxa uu ahaa mid ay kaga arrisanayeen sidii looga hortegi lahaa in xilliga dalaga uu soo go-aya gudaha deegaanadaasi la keeno waa gobolka shabeellaha dhexe gargaar ay bixiso w f b oo ah hay-adda cunnada u qaabilsan qaramada midoobe ama gargaarka u qaabilsan wasiirka warfaafinta ah ee maamulka somalilan ayaa ugu baaqay madaxweynaha maamulka kaatumo in uu ka mid noqdo maamulkooda kadib markii uu sheegay in marka loo fiiriyay magaalooyinka berbera ama waa magaalooyinka burca iyo muqdisho ay buuhooda u dhowdahay magaalada burco sida uu hadalka u dhigay wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka somalilan oo la hadlayay qaar ka mid a warbaahinta gudaha somalilan wasiirka acukusa ayaa waxa uu tilmaamay inay ugu baaqayaan dhinaca kaatumo gaar ahaan madaxweyne cali khaliif galeer inuu ka mid noqdo maamulka uu hogaamiyo axmed siilaanyo waxa uuna sidaasi sheegay xilli muddooyinkii lasoo dhaafay qaybo ka mid a deegaanada kaatumo iyo somalilan ay isku hayaan ay ka dhacayeen dagaallo soo laalaabtay kuwaasoo waxyeello inta badan ay ka soo gaartay bulshada ka soo jeeda deegaanadaasi waxaa sii kordhaya duqeymaha cirka ee dowladda turkiga ee ka wada gudaha dalkaasi syriya kuwaasoo maalintii labaad si joogta aha ciidamada turkiga ay u duqeynayaan goobo la sheegay in fariisimo ay ku leeyihiin dhaqdhaqaaqa kooxaha islaamiyiinta ah ee khilaafada islaamka ee ka dagaalanta gudaha waddankaasi syriya beesha caalamka ayaa hore usoo jeedisay in turkigaasi iyo sidoo kale raashkaba ay joojiyaan duqeymaha dhanka cirka ah kuwaasi oo haatan u muuqanaya kuwa weli kasii soconaya qaybo ka mid ah gudaha waddankaasi xilli sidoo kale dhowaan maraykanka ugu baaqay turkiga inuu joojiyo dagaalka ka dhanka ah kooxaha xadka dalkaasi turkiga soo xigay ee ayagu dhankooda kala dagaalamaya kooxada khilaafka waa kooxda khilaafada islaamka warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadii naga dhegaysanaya waa naga intaa waxaa idin akhrinaya warka anigoo ah maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh